maanta oo taariikhdu tahay labadii bishii shanaad laba kun toddobayo toban maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku dhawaaqaysaa xukun taariikhdu markay ahayd koodii bishii shanaad laba kun toban iyo siddeed saacadduna ahayd tobankii subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay eedaysana gaxan kudhiigle gable booliiska faysal nuur maxamed aadan oo loo yaqaano reer magaal ina shariifo isaaq cusmaan afar labaatan jir ah ka tirsan ciidanka booliiska rugta suuqa balka degmada baydhabo kaasoo xafiiska xeerdhaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyey inuu si bareer ah oo ulakaca u dilay taariikhdu markay ahayd lix labaatanka bishii afaraad laba kun toban iyo siddeed marxuum la odhan jiray maxamed maxamuud maxamed ina xabiibo cabdi maxamed toddobiyo toban jir ahaa kadib markii uu hal xabbo caaki forty seven ah oo afsaar ah kaga dhuftay xabadka isagoo saarnaa marxuumka mooto bajaaj ah oo uu waday cabdiraxiim xaaji leysow cali isla markiina marxuumka ugu geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray isbitaalka guud ee gobolka baay ee degmada baydhabo markay aragtay warqaddii dhakhtarka uu ku caddeeyey geerida marxuumka sawirka laga qaaday meydka marxuumka iyo qorigii uu eedaysanaha ku dilay marxuumka oo ah dembi muujin markay aragtay qoraalka dacwadda lidka kuwa eedaysanaha oo ay soo qoreen ehelada marxuumka markay dhegaysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee maadaama uu qirtay dembigii lagu soo eedeeyey sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile gacankudhiigle dable boliiska faysal nuur maxamed aadan oo loo yaqaano reer magaal uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo ogey waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum maxamed maxamuud maxamed ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan in ay rafcaan ka qaataan wabilaahi towfiiq